natiijada guud ee ardayda wakhtigan sanadkan la shaaciyey waa sidaan guud ahaan waxaa gudbay soddon iyo saddex kun lix boqol lixdan iyo sideed arday halka ay hareen laba kun saddex boqol lixdan iyo lix arday oo u dhiganta boqolkiiba lix dhibic lix sagaashan saddex dhibic afarna way gudubtay si guud ayay ina tusinaysaa shaaxdaasu heerka gudubka ardayda marka laga fiirsho xagga gabdhaha iyo wiilasha gabdhaha imtixaanka galay waxaa gudbay boqolkiiba sagaashan iyo saddex halka wiilasha ay gudbeen boqolkiiba sagaashan iyo afar marka halkaas waxaa muuqata dhicitaanka in gabdhaha ku badan heerka qaybgalka gabdhaha iyo wiilasha boqolkiiba afartan iyo kow dhibic sideed oo u dhow afartan iyo laba ayaa ka qaybgalay sanadkan imtixaanka gabdho alla konton iyo sideed dhibic labana ay wiilal ahaayeen dad ka qaybgalay imtixaanka sanadkan heerka darajaynta imtixaanka sanadkan wuxuu gaarayay ugu badnaa oo caloosha imtixaankeena boqolkiiba konton ilaa toddobaatan inta udhexaysa ah ayaa ah c minus shaxdan waxayna tusinaysaa heerka dhicitaanka tobankii sano u dambeeyey imtixaanka waxaa arki karaysaa laba kun sideed iyo toban ilaa laba kun labaatan ayuu dhicitaanka ugu badnaa halka laba kun labaatan labaatan iyo saddex labaatan iyo afar uu ka yar ka yar yahay mataqaana dhicitaanku maadaama systemka hore aan isticmaalayna oo labada shardi ahaa laga guuray ardayga kaalinta koowaad galay waxaa la yidhahdaa sakariya xuseen maxamed cusmaan waa banaadir waa wiil gobolka banaadir iskuol almarwasi oo daynila ku yaala qofka labaad waxaa la yidhahdaa siciid maxamed warsabe baa la yidhahdaa galmudug iskuol share jaamac la yidhahda buu uu dhigtaa degmada caawdaaq siddeetan iyo lix dhibic lix uu keenay